annaga uma aragna hadda waktigan waxa looga baahan yahay kenya looga baahan yahay ciidamada kolley haddii ay ayaga baasmareen maxaa un ta naftigeeda standard ay police against waxay qabtaa dhafkii shacabka ee meeqaa qof oo booliis uu kusoo hagaagi karta annaga ayaynuu filneen maanta marka la dhaha kenya ayaa loogu baahan yahay ciidamo marka in unta ay saas u baasmaraysa oo kenya ay ciidamadeeda qaata haddana ilaa iyo kun waxaan u malaynaa amniga looga dhacaya meel
waay sida aad la socoto kenya waa waddan ka mid a waddamada africa ugu maaragtay ugu magaca weyn dhaqaalahaan ugu dhaqaalo weyn qaaradda africa caalamka door weyn ku leh marka haddii ay go-aankan gaadhay dowladdu si ay u kordhiso sumcaddeedii dibadda una caawiso dalkan haiti oo dembiyada iyo qalalaasuhu u halakeeyey arrintaasi mid la soo dhoweeyey miyaysan ahayn
horta waddanka laba qaybood waa qaybna waa domestic oo waddanka dhexdiisa waa qaybna dibadda waaye qaybta internationalka ee kenya waxay ka qabtaa good image lakin hoos ahaan markaan soo galno waa arrin fiican haddii la kari karo lakin dhaqaalahayna maanta annaga markaan fiirsa kenya markaad fiirsa qofkii boqolkiiba konton miya dadka ku nool wax hal dollar ka yar wax ku nool boqolkiiba konton waay way sii siyaadi kolley dowladdana kama marnaan doonto dhaqaalin ay ku bixisay ciidamadaas marka saaka ciidamo loo baahan yahay ama sanadkaa ciidamo loo baahan yahay kenya inay dhaqaalo ay ku bixisa oy hayti geyso maahan maxaa waddanka geesihiisa darfihiisa dhamaalaha iyaguu ka jiraa qallaasay ka jirtaa meel waxaa ka jirta catol rastrin oo xoolaha layska qaada meel waxaa ka jirta antitera issues meel waxaa ka jirta organized groups gobol haddii ay wax ka dhacaan ayaa gobol kale booliis looga soo qaadaa marka annagii ayaaba deeqi layihiin ciidamada laguma filna ciidamada kenya ku nool haddii la dhahaa halkii askari oo booliis ee meeqaa qof ayay kusoo hagaagaya annaga ayaynu yar yihiinba marka waktigaana uma malaynaya haddii aad dhahda international image ha waa runta international imagega waay kenya aaday ugu fiicanta inay dhista ama diblomatic adalla si fiican ay ugu fiican yihiin lakiin markii hoos ahaan domestic aan u imaana guud ahaan markaan ugu imaana annagana ma anfacayso maanta
marka waxaad leedahay ciidankan mandheere iyo waqooyi bariyaa looga baahan yahay waqooyi bariyaa u baahan rift valley aa u baahan xeebta u baahan western aya u baahan qayb kasta oo kenya qayb kasta oo kenya maanta aad joogto waxaa ka jira qalalaaso nooc kasta ha noqdo mid siyaasa ha noqdo mid dhaqaale ha noqdo mid amni ha noqdo marka maanta markii la joogo annaga ayaa u baahan innala kaalmeeyo inaan waddan kale maanta waktigan kaalmaynin lama joogo
wa gartay waad la socotaa ciidamada kenya waxay qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta midooda africa ee soomaaliya gobollo fara badan bay joogaan oo ay dowladdana gacan siiyaan deegaano badan bay joogaan aan dhehe marka miyaysan kula ahayn doorkaasoo kale inay ka qaadan karaan waddankan haiti oo ka mid a waddamada ugu faqrisan dunida waxaa halakeeyena argagixisaha aysan ahayn laakiin ay yihiin dembiye abaabulan iyo dad hubaysan
waa runta way ka qayb qaadanaysaa haddaba soomaaliya way ku jiraan waana gobollo badan ayay joogaan laakiin goboladan ayay joogaan ayaa dib lagu qabaaba goboladan ay joogaan ayaa dib lagu qabaa gaar ahaan khaas ahaan gobolka annaga jiiraanka nale maalin kasta waa laga cabaada maalin kasta dhib ay geystaan unbaa imaadun waxaasna ma ahan shaxooda kenya markii waddanka dhexdiisa amni xumo markay ka jirta markay ka jirta siyaasad hadda markaan kasoo gudubno labaiyo labaiyo labaatankii doorashada markaan kasoo gudubno buuq badan oo qalalaaso oo siyaasa ayaa dhacay marka dowladda sida ay ula dhaqanaysa sida maanta ay annaga noola dhaqanaysa inay sumaxumo ay noo keento ee waddan kale ay ula dhaqato ma rabno
adu arrimaha xuquuqda aadanahaad ka shaqaysaa ma kula tahay ciidamada booliiska kenya ee loo dirayo waddankaas dhinaca xuquuqda aadanaha marka la eego tababarkii iyo xirfaddii inay leeyihiin ay ku shaqayn lahaayeen
maanta qofka kenya jooga ayaa wuxuu hoob ahaan ku lahay adduunka ama tii adduunka ha noqoto ama tii waddanka ee constitution of kenya ha noqoto ayaa labadaba lagu dhaqanayn xadgudubkooda ayaa saida inkastoo weli dad fiican oo ciidamada ka tirsanaya ay jiraan dad fiican oo si fiican professional u shaqayna way jiraan laakiin boqolkiiba soddonka ma badna marka waxaan ugu degi lahay un iyo qaramada midow iyo maraykanba wadamadaas inay ka fiirsadaan la dhaqasta ama ciidamadaas inay geeyaan haiti ama waddan kale ay geeyaan ee ay asturaan ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta wadankaas inay soo celiyaan maxaa wadanka inaan soo celinayn kala dambeyntiisa dhowr qof ayaa maalin kasta laga caadaa waa waa maqan yihiin enforce disappearance dhowr qof ayaa maalin kasta dhimata taanagii ayaan wax ka qaban laana wadaan ceelkeeda gefceelkale waxba kama qabata ay tiri soomaali marka nidaamka booliista ay ku dhaqanaysa nidaam annaga na anfacay maaha kuwa dad kale aan u dhiibayno oo anfacana maanta maaha